ay ku badan yihiin waxyaabaha aad dadka jooga ay u dareemeen waxaa ka mid a qadarka qadarka iminka muqdishadaasoo kale dee dadku way iska joogaanoo waa la iska shaqaysanaya madfici bay isweydaaranaya kada kani waxbuu dhisaya kani wuu baacmushsanaynaya mid agtiisaana wuu ku dhac qadarkiibay dadkiiba ayaa la arkaya mid baa weligii sidaas unu dhex muusaya uun wixii hoosaa u dhacaya way wanaagsan yihiin ma lihin oo waa waxun fitnada dadka muslimiinta ka dhex dhacay laakiin haddana dee wax waliba qadar bay leeyihin qadar man da aladii keebaa yuqridu allaha rabbi amaahinaya qardan xasanan amaah wanaagsan fayudaacifahu lahu dabeetana ilaahay uu u laablaabaa adcaafan kaiira laablaab badan aad ugu laablaabaa wixii uu bixiyey wallaahu ilaahay yaqbidu isaga ayaa ku yareeya qofka uu doonayo wayabsutu una ballaadhiya ama u kordhiya qofka uu doonayana oo isaga ayaa khayrkao dhami gacantiisa uu ku jiraa iyo cadiyadu wa ilayhi turjacuun isaga unbaa la idiin celin doonaa oo aydin hortegi dad yahow waxyaabaha lagu jihaadaya waxaa ka mid ah nafta iyo maalka weliba qur-aankuna waxa uu horraysiiyaa inta badan biamwaalikum xoolaha waayo haddii qofku aanu xoolihiisii quudhin way iska adag tahay sida uu naftiisii u quudho oo iyaga aad u soo noqotid baa meesha laxajeclaa taallaba marka maadaam naftiisii uu quudhayo maalkiisiina wuu quudhaya istaraatiijiyad aada u weyn weeye oo xagga awoodda caskariga a la xidhiidho dadka muslimiintii ummadaha kaleo dhan ay kaga horreeyaan oo ummaduhu had iyo jeer waxay doonaan qofku ha tagee in isaga la maalgeliyo oo saalad milatari loo hayo laakiin qofka muslimka ahi isaga ayaa wixii o dhan isu ah waxbixintiiba markaa ilaahay uu ka hadlu ku tilmaamay inay tahay amaah waxa jihaadka lagu bixinayo ama dar ilaahay loo bixinaya waxa weeyaan waa amaah amaah waa iska macruuf in aad doonayso inay kuu soo noqoto markaad wax amaah bixinayso waxaad doonaysaa inay soo noqoto tanna kolka aynu bixinayna waxaynu doonaynaa inay inoo soo noqoto weliba dee amaahda makhluuqaad amaahinayso waxaa xaraanoo la ogolayn in wax lagugu daro oo ribay noqonaysa laakiin ilaahay tiisa waxaynu doonaynaa iyadoo muuqaalkan leh ilaahayna wuu inoogu bushaareeyey iyada oo ah fayudaacifahu lahu adcaafan kaiira aad loo laablaabo ilaahay uu badiyey kolba baahida meeshu intayta iyo wakhtiga uu qofku bixinayo iyo maalku tayada uu leeyahay iyo siduu kolba xalaasha u yahay marka addoonkii sidaasuu bixinayaa oo uu ugu faraxsan yahay wixii uu dhiibayay waxaa xusid mudan bacdu saxaaba asxaabtii nebigu sida ay uga jawaabeen abudaxdax saxaabiga la odhan jiray kolkuu aayaddan maqlay way laabqaaday qiiro badanna way gelisay dabeedna nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam gacanta fidi buu ihi bal aan arrinku guddoonsiiye markuu gacanta fidiyeyna wuu ku dhufto waxa uu leeyahy waxaan ku guddoonsiiyey beertayda halkaa townka ku taala suuqa ee lixda boqol ee geed timireed ay ku yaallaan ee maanta haddii la yidhaahdo ha la iibiyo dee lacag aad aada u badan oo colaal dhan ku filan howlgalkooda ayay noqonaysa nebiguna waa ka aqbalay calayhi salaatu wasalaam waana ugu bushaareeyey maalkiisu inuu yahay maal faa'iido badan dhalaya oo raabixa wuu dhaqaajiyey oo waxa uu ogeysii siiyey islaantiisii umudaxdaax la odhan jiray oo beertii iska harsanaysa midhihiina cunaysa biyihiina cabbaysa markaasuu yidhi ogeysiis umudaxdaax waxaa loo sheegaya laga bilaabo imika inuu ninkani amaahiyey beertaa ilaahay dabeetana agabkeeda ay ka guranto islaan lexe jeclo xunoo jaafaajiriq badan may noqonine dee kol haddii arrinkuu caynkaa iyo kula aqbalay bay tiri alaabteedii bay ka gurantay buulcaws dabaddaabay ka degtay dadku saasay ahayn istijaabada qur'aanka kariimka ah siday uga jawaabayaan saas ahayd aayaadkaa hore tamhiid bay ahaayeen laga warramayo qofku in uu diyaargarow sameeyo oo naftiisa uu soo quudho iyo inuu adduunkiisa bixiyo halkanna ilaahay waxa uu xusaya haddaba bal jihaadkii uu ilaahay faray reer banu israa'iil iyo rag siduu u kala baxay qisadu dee cibar badan iyo mustafaadaad bay leedahay waxyaabo badan oo laga qaadanayo ayay leedahay qisadu aynu arki doono alam tara buu lahay miyaanaad ogeyn nebi maxamedow ilaalmala'i haddii aanad la ydhaha miyaanaad arkayninna dee wuxuuna isugu ururaysaa miyaanaad alam taclam miyaanaad ogeyn ilaalmala'i jamicii min bani israa'iila reer banu israa'iil ka mid ahaa min bacdi muusaa nebi muuse dabadii qoladaasi nebi muuse ummad ka dambayseed ahaa إذ وقت حسن محمد قالوا أي دهدين للنبي لهم نبي أي لهاينا وقت جا جوبي samuiil baa maaragtay kutubaha qaarkood ay ku xusaanaya shamcuuniya ibcad lanaa bay yidhaahdeen waxaad noo soo saartaa ood noo magacowdaa malikan nin boqor ah nuqaatil fii sabiili illaah jihaadka aanu gallo macnaha hogaamiye iyo abbaanduule dagaalka nagu hogaamiya bal noo magacow bay yidhaahdeen taasina waxay ka dambaysay kolkii muqadasaadkiina laga qabsaday reer banu israa'iil nimankii camaaliqada ahaa ee waaweynaa ee filistiiniyiinta ahaa markay dubbe madaxa kaga dhufteen ee muqadasaadkii u diideen ayay soo jeedintan keeneen waxay idhahdeen ummaddana uruuri hogaamin wanaagsan oo macrifo dagaalka ulena magacow aanu wax iska dhicinno oonu muqaawamo samayno waa muqaawamada iminka la yaabsan yihiin qaala markaa waxauu nebigu yidhi markuu dee iyaga arkay xaaladooda ilo u yaqaanaye hal casaytum ma u dhowdihin buudo ma laga yaaba in kutiba calaykum alqitaalu haddii la idinku waajibiyo dagaal in cadowga la dagaalantaan haddii la idinku waajibiyo allaa tuqaatiluu inaydaan dagaalamin ma laga yaabaa in aad baqataan warnimo fulaynima macnaha wuxuu halkaa tusinaya fulaynimadoodu inay badnayd wixii nin xilka lahaa armaa la soo baxdaan buuri iyadoo arrin ilaahay yimi oo la idinkuba waajibiyey in haddana dib isu taagtaan idhab anta wa rabbuka faqaatilaa inna haahunaa qaaciduun nimankii yidhi weeye adigiyo ilaahay israacoo la soo dagaalama nimanka annagu u dhowaan kari mayne qolyo waaweyn baa ku jiroon agtooda la mari karayn qaaluu markaa waxa ay yidhaahdeen wamaa lanaa ayu shayin habata lana oo maxaa noo sugnaadee nagu dhacay ayu shayin yamnacuna maxaa naga mancayaya allaa nuqaatila an nuqaatila fii sabiili illaah inaanu jihaadka gallo maxaa noo diidaya balku weydiinaye maxaa noo diidaya ba wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday allaa nuqaatila fii sabiili illaah inaanaan gelin jihaadka maxaa nagu xambaaraya ee naga manceeya waqad ukhrijnaa iyada oo nalaga soo saaray min diyaarinaa wa abnaa'inaa guryahayagii iyo carruurtayadiiba iyadoo cadowga uu qabsaday oo maatidayadii iyo meelaha yagii la haysto sidaanu jihaadka uga habsaamayna duruufkaasay ka hor keeneen rasuulka ah falammaa kutiba calayhim alqitaalu kolkii jihaadkii lagu waajibiyey dee dabcan rasuulkiibaa ka aqbalay oo ilaahay buu u baryey fasax baa loo siiyey waa la faray jihaadka tawallow fadhaqay tiiriyeen oo way sii jeedsadeen ilaa qaliilan minhum in yaroo ka mida mooyaane oo mu'miniinta ilaahay xagga dambe kaga warrami doono mu'miniintaa mooyaane intii kale way gacan taagteenoo kolkii hore goolaaftan bay iska ahayd ma ilaahay baa loo goolaaftamaa dabeedna way gacan taagteenoo waxay idhi annagu kuma jirno wallaahu caliimun biaalimiin ilaahay baa ogsoon kuwa dulmi falayaasha ah oo ka warhaya had walba sidaasay qisadoodu ahayd intaa mu'miniinta ah baa rasuulkii ajiibtay waajibkii inay fuliyaanna isu diyaariyey jihaadka ahaa cadowgiina ay ka hinjiyaan muqadasaadka iyo meelihii ay deganaan jireen marka dee qisadu qaybtaa hore waxa ay faa'iidaysay waxyaaba ahdaafta jihaadka inay ka mid tahay ummadda haddii dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda lasoo weeraro dagaalku inuu mutacayin ku noqonayo iyagoo aan kala lahayn jinsiyada iyo qolyo toona mar hadday ka muslimiin caam ahaan yihiin dee dagaalkii sida muslimiinta waa isku waafaqsanyahin wakhtigaa inuu fardulcayn ku noqonayo oo fadhi aan u joogin oo wakhtiga la tilmaamo odayaasha iyo islaamaha iyo in lagu yeelanayo uu ku waajibayo maantana dee dadka muslimiintii halka ay marayaan taasunbay ka agdhowda wa qaala lahum buu lahay waxa uu ku yidhi nebiyuhum nebigoodii waxa uu yidhi ay la hadlayeen inna allaha ilaahay qad bacatha lakum wuxuu idiin soo saaruu idiin soo diray daaluuta ninka la idhaahdo melikan isaga oo madaxa isaga oo hogaamiye iyo boqor taladu ay ka go'aysa ah hogaamintiinna siyaasiga iyo qiyaadada caskariga ah arrimaha dagaalka ninkani boqor buu u yahay magaciisa daaluut baa la idhaa yaa iskaga kaabdarmin jaaluut iyo daaluut daa iyo jiim oo jaaluudku waa ninka colaalka kufriga wata si qaybta dambe aynu qisada ku arki doono qaaluutna waa ninkan dadka muslimiintaah hogaaminaya ee nebigan xaggiisa ka socda ee reer banu israa'iilka mu'miniinta ah ku hogaaminaya jihaadka ninkaa ilaahay baa boqoray waana abbaanduulkii laga bilaabay makabuur qaaluu waxay idhaahdeen murankoodii bay bilaabeen annaa yakuunu lahu kayfa yakuunu lahu siduu ugu sugmi doonaa bay idhaahdeen almulku calayna madax inuu noo noqdo siday u suuroobaysa madax inuu ninkani noo noqdo siday u suuroobi kartaa bay idhahdeen waa su'aale wa naxnu annaguna axaqu bilmulki madaxtinimada annaga ayaa ka mudan minhu isaga madaxtinimada annaga kaga habboon bay idhahdeen walam yu'ta lamana siinin sacatan min almaal wax buuran oo badan oo xoolaha ah ninkii qoladii madaxda ay ka soo bixi jirtayna ma aha nin xoololahoo loogu xilanayana mahabl waxaan xusuustaa nin baa muqdisho habeen dhoweyd ka hadlay oo wuxuu idhi nin waliba kabtiisu cabirkay laagtii ha ku egaada buui madaxtinimada waa in cid looga hadhaa macnaa ayaan la istadakhulin oo baasha cid baa lagu ogaaday ciddaasun ha looga hadho ha loo daayo marka runtii dee waa qiimaynta jaahiliyada jaahiliyada had iyo jeer waxay wax ku qiimeeyaan qolo heblaayo wax maaragtay waa laandheeraya isagaa talinaya iyo ninaan talin jirin kolka uu taliyaa tan loo yaabaa daliilkeeduna waa kaasay kusii akidaan walam yuuta sacatan min almaal gaaladu maanta waxay dad ku haystaan waa taasun wey qofka xoolaha haysta ayuunbaa soo baxaya waxaa lagu sheegaya wadamada laguleeya way horu mareen dabaqada koobaad ee maalka haysata iclaamka dahabka bunuugta kuwaasunbaa soo baxaya yuhuudda ay kow ka yihiin iyo cidday doonayaan qofka kale waxay idhaahdaan marka u horeeyaba wuxuu ku hadhayaa wareegyada horeba iclaamka iyo warbaahinta iyo xayeysiiska kharashkiisaabuu ku hadhayaaba oo aanu soo dhaafi karayninba walam yuuta sacatan min almaal laakiin dee islaamku waxa uu eegayaa miqyaaskan iyo miisaankan soo socda aqoon iyo awood iyo ammaano taasaa loo eegaya kaasaa ummad wadi kara cadaaladna gaadhsiin kara qaala markaa nebigani waxau idhi isagoo qancinaya afar arrimood oo culculus buu u dhiibay oo aanay ahayn ninkan inay ku diidaan inna allaha istafaahu calaykum war ilaahay baa idiin doortay buui ninkan inuu madax idiin noqdo ilaahay baa idiin doortay wa zaadahu wuxuu u kordhiyey basdatan kororhsiimo fi alcilmi waaljismi aqoonta iyo awoodda ah aqoontiisa iyo awooddiisa allah u kordhiyey oo aad bay aqoontiisuna u weyn tahay awooddiisuna u badantay uu leeyahay dagaalka wallaahu ilaahayna yu'tii mulka madaxtinimadiisa wuxuu u dhiibayaa uu gacanta u gelinayaa man yashaau cidduu dooro ilaahay baa tan xukuma idinku ma xukuntaan tu'ti lmulka man tashaa wa tanzicu almulka miman tashaa wa tucizu man tashaau wa tudillu man tashaa biyadika alkhayru innaka calaa kulli shayin qadiir wase qofka muuminka aaminsiye wallahu waasicun caliim ilaahay baa wax walba koobaya caliimna wax walba ogsoon oon waxba ka qarsoomayn ciddii ku habboonaya ciddii kaleba taasaanay tahay goobtani waa goob rag la waajahayo idan markaa xirfad iyo xeelad iyo cilmi buu u baahan yahay wax waliba marka takhasus buu u leeyahay buu oo ilaahay ugu dooray hawshan dagaalka ficlan saasaanay oo had iyo jeer kafaa'aadkaa loo eegaya howlaha la qabanayo iyo wixii la horu marinayo siduu nebiguba ahaa calayhi salaatu wasalaam khaswatu mu'ta dagaalkii mu'ta la odhan jira ee la weerarayay nimanka ahlu kitaabka ah wuxuu nebigu madax ka dhigay saddex saxaabi jacfar cabdillaahi bnu rawaaxa zayd hebel hadduu dhinto hebel baa madax noqonaya hebel hadduu dhinto hebel baa hogaaminaya hebel hadduu dhinto hebel baa hogaaminaya saddexdoodiiba way leeftay xabadii oo kanaa hogaamiyey wuu dhintay kii kale wuu dhintay kii saddexaad wuu dhintay khaalid ibnu waliid radia allaahu canhu kolkuu arkay xaaladdu halkay marayso ayuu si deg dega ula wareegay nebigu muu la soconin calayhi salaatu wasalaam laakiin hogaamintaa uu sida deg dega iyadoonu cid weydiinin hogaamintii dagaalka khaalid uu qabtay wuu ku faraxsanaa isagoo madiine jooga ayaa ilaahay telefoon soo siiyo loo sheegay in saddexdii ninba ay shahiideen isagoo ilmaynaya waxau lahaa saddexdaas saxaabi way shahiideen calankiina waxaa qaaday sayfullaahi almasluul seeftii ilaahay aan galka ku jirin ee markaa cadowga dul saarnayd ilaa ilaahay uu gacantiisa ku furay marka dee iyadoo asxaabtii waaweyneed ay joogto ayaa hogaaminta dagaalka uu nebigu ka dhigaya calayhi salaatu wasalaam had iyo jeerna ummadi waxyaabahay ku horumarto waxaa ka mida kafaa'aadka in la eego cidda aqoon iyo ammaano u leh hawshii la qabanayaba ee aan markaa dee kharbudaada iyo kanoo markaa hawshan aan munaasib u ahayn u dhiib taasay ku baaba'aya waxayda waxaa halkaa aad ka arki karaysa mar haddii cadow la ishayo in awoodda tababar iyo awoodda jidh ee maadi inay wax badan ka anfacaysa ayaad halkaa ka arkaysa waa kuwa fuqahadu yidhaahdaa haddii qofku timuhu ay cad yihiin oo dhakadiisu ay caddahay waxaa mubaax u noqonaya marka cadowga la istila maadaamuu nebigu uhi alxarbu khudca dagaalku waa xeelad iyo mararka qaar oo la been sheegi karo inuu timaha madoobaysto dawadii markaa reer magaalku uu qaadan jiray fuqaha badane waxay fasaxeen wakhtigaasay leeyihin alxarbu khudca iyadoo laga duulaya inuu qofku madoobaysto dee intaasoo ninoo wada mado tima madow oo qoordheeri markay soo baxaan cadowgu dee waa ka cabsanaya laakiin maaha sida dowladuhu ay yidhaahdaan marka safaarad la dira ay yidhaahdaan nin weyn oo cas oo markaa dee muuqaalkiisii haybadiisu ay fiican yihiin si uu wadankii muuqaal fiican uga bixiyo hala dira bay yidhahda adigu almuhim sabab weeye taasi uu soo dhigay talabaad ilaahaybaa doortay awood buu u leeyahay arrinkan iyo aqoon wa qaala lahu marka tastaxaadu ku qancinayo waxa uu ku yidhi nebiyuhum nebigoodu waxa uu ku yidhi ina aayata mulki madaxtinimadiisa astaanteedu aayad luqa alcarabiya waxa weeye astaan aayad iyo astaan waxa waa madaxtinimadiisa an yaatiyakumu taabuutu inuu idin yimaado sanduuqii fiihi sakiinatun xasilooni baa ku sugan xasiloonidaasoo min rabbikum ilaahiinna xaggiisa ka timo alla ayaa idinku dejinaya sanduuqii buu la imanayaa isagoo sida wa baqiyatun baa ku sugan baqiya xoogaa hadhaayahoo mimaa taraka wixii ay ka tegeen aalu muusaa wa aalu haaruun nebi muuse iyo nebi haaruun aalkoodii macnaha wixii ambiyadaasi ka tegeen ee aalkoodu ka dhaxlay ayaa sanduuqan ku jira qur'aankuna maca yimin shay uu ahaa inkasta oo markaa culimmada qaarkood ay tilmaamaan ushii iyo waxyaabo caynkaasi inay ku jireen laakiin kole waa waxyaabo lagu garanayo uun ambiyadaasi inay hayn jirtay isla markaana ninkani uu boqran yahay waxyaabo tilmaamaya wey taxmiluhu lmalaa'ika malaa'ig baaba sidada malaa'ig baa sida inna fii daalika arrintaa aan idiin sheegay buu idhi la aayatan lakum calaamo ayaa idinku sugan in kuntum mu'miniin haddii aad la rumaysan tihiin sidaasuu ku qanciyey marka taasay tahay oo ilaahay xaggiisa wixii ka yimaada iyo waxaa nusuusta iyo waxyigu ay wax ku qiimeeyeen qofka ayaa lagu qiimaynaya isagu isqadimi maayo kaambeynkana xagga hore kama aho adduunkuma bixinaya laakiin dadkaa soo saaraya muslimiinta ah oo de isagii maslaxad gaara ma eeganayo ummadduna maslaxadda caamka iyagoo eegaya cidda ku habboon buu eegaya wuu lacag badan yahayo wuu inoo buurbuuraya iyo qolo heblaayuu wax siinayaa iyo reerkeennu wax wanaajinayaa ma aha laakiin waxa weeye waxa iska macruufa qofku hadduu danta guur hananayo isla markaana aqoon iyo ammaano uu leeyahay oo dal iyo dad iyo diinba lagu aaminayo ciddan wax gaarka a doonaysaana wixeedii ay xaqu lahayd bay helaysa laakiin marka ay wax gaara doonaan wixii caamka hana lumiyaan ka gaarkiina u sii lumaya iska macruuftaas jaahiliyadu waxyaalaha ay madax ku qiimeeyaan baa halkaa kaaga muuqday iyo sida islaamku uu wax u qiimaynayo labada arrimood baa runtii kala baxay nimankii iyaga ahaa markii ay qanceen falamaa fasala buu ilahay yidhi kolkii uu ambabaxay daaluut biljunuud markuu ciidamadii la goostay ee uu la dhaqaajiyey qaala wuxau idhi ina allaha rabbi mubtaliikum waa idinku imtixaanayaa binaharin webi ayuu idinku imtixaanayaa faman shariba minhu webigaa ka wax ka cabbaa falaysa minii iga mid maaha waman lam yadcamhu qofka aan shumaha gelin fa innahu minii anigu iga mid yahay aan waxbo dacmiga raashinka iyo sharaabka labadaba waa lagu tilmaamaa waman lam yadcamhu ka aan waxba ka cabin fa innahu minii anigu iga mid yahay oo amarkaygii wuu qaatay ilaa man ikhtarafa mid darsaday khurfatan darsasho biyadihii gacantiisa mid darsaday mooyaane oo waa la ogol yahay in gacanta la darsado oo jidiinka lagu qaboojiyo waa laba imtixaan baa wada socda marka hore biyii waa laga mamnuucay haddii wax loo fasaxayna inay mar darsadaan baa loo fasaxay waa imtixaan labaad oo shayga markaana aad aada ugu baahan tahay ee aanad dhadhaminin ayuu ka sahlan yahay adigoo u baahanoo haddana dhadhamiyo la idhaahdo iska jooji waad u baahan tahay biyihii dabeetana waaba lagu dhadhansiiyey ka joojina waale idan markaa qofka naftiisa kara inuu biyaha ka hakiyo ayaa hadhowna quuri karo dee cadow is hortaagi kara imtixaankaasu mariyey biyahaasaanu ku imtixaanay falamaa jaawazahu marka uu dhaafay webigaa huwa isagii iyo waladiina aamanuu maca mu'miniintii la socotay iyo isagii daaluut markii ay dhaafeen webigii fasharibuu minhu cafwan halkaa hore soo dhaafay fasharibuu minhu way ka cabeen ilaa qaliilan minhum in yar mooyaane in yaroo iyaga ka mida mooye intii kale waa la ysku qaaday biyiibaa dabeetana laga dhargay waa la kala hadhay qaliilkiibaa marka raacay falamaa jaawazahu huwa waladiina aamanuu macah isagii iyo intii mu'miniinta ahayd kolkii ay dhaafeen webigii oo lagu tilmaamay saddex boqol iyo saddex iyo toban inay ahaayeen tiradii nebi maxamed la socotay calayhi salaatu wasalaam maalintii beder qaaluu waxay idhaahdeen laa daaqata lana awoodu ma lihin alyowma maanta bijaaluuta wa junuudi ninkaa jaaluut la idhaahdo iyo colaalkiisa jaaluud colaalka kufrigu hogaaminaya walle kan laga baqay ninkaa maanta awood uma lihin bay idhaahdeen qayb ka midaba caynkaa tidhi waa sida dee markaa gaaladuna iclaankooda ay ugu buunbuuninayaan dad badan oo iyaga ka baqdayna ay u tilmaamayaan meel soo eega aba inay halaagsamayso daqalhani wuu iska jiray iyo dad had iyo jeer murjifiini qaala aladiina kuwii waxay idhaahdeen yadunnuuna yaqiinsanaa annahum iyagu mulaaqu allah inay ilaahay la kulmayaan oo kollayba tan aanay joogaynin ay maalin maalmaha ka mida ka anbabaxayaan kuwii yaqiinsanaa waxay idhaahdeen kam min fi'atin kooxi badana qaliilatin yar halabad ka xoog badatay fi'atan kaiira ummad badan biidni illaah ilaahay awooddiisa ilaahay oo garab taagan awgeed wallaahu maca asaabiriin ilaahayna wuxuu weheliyaa kuwa sabra kuwa sabru weheliyaa sidaasaa dabeedna kooxdaasi ay kuwii kale ku qanciyeen la raggu waa isqancinayaa kuwa didana kuwa dejiyaa waa muhiim in loo helo oo xikmadda islaamku uu xaaraan uga dhigay qofku in maalinkaa uu cararo dee waa col jabiyey hadduu mid ka mida cararo oo dhinaciisa uu ka baxo saaxiibka kale kalena uu cararaya saasaa col ku jabaya idan markaa cid gubaabisa haddii la helana waxa weeye dadka moralkiibaa u dhismaya taariikhda qorantayna waa taa iyo cibarka qisada lagala baxayo oo kol haddii moralkii uu jiro iimaankii uu jiro iyo tayadiisii dad tayalihii kol hadday jiraan tirada badani macno badan samayn mayso waa nimankaa iyaga camaaliqadaa tiradoodu waa badnayd kuwana way yarayn way yaraayeen nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam lama sheegin dagaaladiisa in uu ka ciidan badnaan jiray marnaba nimanka gaaladaa mar walba saddex jeer bay kusoo laabmayeen iyo afar jeer marka laga tago dagaalkaa dee la imtixaanay ee ahaa xunayn ilaahay waxau ihi walamaa barazuu markii ay u soo banbaxeen lijaaluuta ninka la yidhaahda iyo wa junuudi ciidamadiisi jaaluut iyo ciidamadiisii bay u soo banbaxeen dadkii mu'miniinta ahaa oo daaluut hogaaminayay qaaluu waxay idhaahdeen dadkii mu'miniinta ahaa ee daaluut hogaaminayey markay miidaankiisa soo taageen iyo fagaarhii weerarka rabbanaa ilaahayagiyo afriq calaynaa sabra ilaahayagiyo sabir nagu shub bay idhaahdeen afraqa macnaa marka biyaha la shubo ayaa la ydhaha afraqa ilaahayow sabir nagu gembi oo nagu forori bay idhahdeen wa habbit aqdaamana min jabir bay idhahdeen ilaahayow adimadayadana adkee oo aanaan cararin wansurnaa ilaahayow nooga hiili cala alqowmi alkaafiriin kuwa gaalada ah waxaa lagu guulaystaa ma aha bilcuddati waalcadad laakiin waxa weeye tala saarashada iyo ducada sidaasuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii beder markii dagaalka loo kala baxayay buu in badan ilaahay baryay isagoo abuubakarna ag taagan yahay allaahuma munzila alkitaabi wa mujriya asaxaabi wa haazima alaxzaabi sariica alxisaabi ihzimhum wansurnaa calayhim ilaahay uu nooga heli ilaaha intaasoo awoodood lahow waanu ku kalsoonahay ballantii aad noo qaadee ilaahay noo heli ilaahay noo heli buu nebigu leehay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu ka dhaqaajiyey isaga oo isxusuusinayo akhriyaya aayaadkii ballanta loogu qaaday fii suurati alqamar sayuhzamu aljamcu wa yuwalluuna addubur bari saacatu mawciduhum wasaacatu adhaa wa amar in yar kadibna dee waxaa ka dhacay inay waddada ka baydheen cadowga kuwii soo taagnaa fahazamuuhum baa halkana ilaaha wey way jebiyeen biidni illaah ilaahay awooddiisiibay ku jebiyeen iyo karsiin allah ilaahay baa garab taagnaa safkooda ku jiray wa qatala waxa uu khaarajiyey daawuud nebiga la odhan jiray jaaluuta ninkii gaalka ahaa ee colaalka kufriga hogaaminayey qoorta waxa u dheereeyey nebi daawud oo dhallinyaro ah oo aan colka wakhtiga aada uga dhex muuqanin wa aataahu allaahu ilaahay wuxuu siiyey nebi daawuud almulka waalxikmata madaxtinimo iyo xikmad xikmaddaasoo ah tamkiin iyo awood ilaahay uu siiyey qiyaadada iyo hogaaminta sifaatulqiyaada ummadoo dhammi hogaamin ma wada noqotee sidii wax ku hogaamin lahaa dadna uu ku maamuli lahaa cadaaladna uu kala xukumi lahaa xikmaddu waa taas wa callamahu ilaahay wuxuu baray mimaa yashaa wixii uu doonayaaba ilaahayna uu baray oo xikmaddaasi ay ka mid tahay iyo waxa badan ee qur'aanku uu ka waramay nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka waramay soon oo dhan ilaahay inuu jeceliyey kii daawud maadaamuu maalinna soomi jiray maalinna afuri jiray salaadna ilaahay wuxuu u jecel yahay tii nebi daawud calayhi salaam oo habeenkii wuxuu seexan jiray nus thuluth ama saddex meelood oo meelna wuu isu taagayaa cibaadada inta dambena wuu seexanaya waxaa ku jira xadiidka walaa yafiru idaa laaqaa marka ay rag isalaane cadowga uu ishortaagana ma dhaqaajin jirin ee wuu dhibban jiray sidaa naskuba uu ka markhaati furay walowlaa dafcu llaahi annaas haddaba nasku gebagabuu sameeyey xikmadda iyo cibarka qisada ku jira lagugu sheegayna waa la xus walowlaa dafcu allaahi annaasa haddii aanu ilaahay ku riixaynin dadka bacdahum barhkood bibacdin barhka kale haddaanu ilaahay isku deedifaynin oo aanu isku reebaynin dadka oo mu'miniintu aanay riixaynin kufaarta oo dadka xaqa ku soconaya baadil wadayaasha aanay gaashaanka u daruuraynin la fasadat alard dhul oo dhammi wuu aafoobi lahaa dad iyo dal iyo diiniba way fasaadi lahay bal maanta meel walba qaylaa ka yeedhaysa caalamka wax waliba way isku dhalaaleen cadaaladiina way luntay baadilkiina xaq baa loo egeysiiyey la fasadat alard marka jihaadka islaaxa dhulka ayaa lagu baadi doonaya iyo in cadaaladda lagu xaqiijiyo walaakina allaha ilaahay duu fadlin cala alcaalamiin caalamiinta dheeraad weyn buu u leeyahay oo waa ka ummaddii sidaa u amray inay awood yeeshaan waaciddu lahum ma istatactum min quwati alkhayl min quwatin wa min ribaati alkhayli turhibuuna bihi caduw allahi wa caduwakum saasaa markaa ummaddana ilaahay u guwaabiyey tilka aayaat ullaahi taasi waa aayadihii ilaahay taa cajaa'ibka badan macnaha weyn xambaarsan mawaadiicda kala duduwan ka hadashay waa aayaadkii ilaahay aayaadkii ilaahay haddii lagu yidhi waxay istaahishaayey ku habboon tahay ilaahay in laga guddoonto natluuha calayk waanu kugu dul akhriyaynaa nebi maxamedow bilxaq xaq baanu kugu soo dejinnay kuguna akhriyaynaa baatilna waa ka fog yahay wa innaka aduguna la min almursaliin rususha ayaad ka mid tahay soona gebagabaysay rususha taariikhdoodiina wata ah ee ku taagna oo halkaa ka sii wad kifaaxa wallahu aclam